Awaamiirtan waxaa saaray maamulka degmada Burco iyo wasaaradda xanaanada xoolaha Somalilan ee in xoolaha lankugooriyo korna meelan hayna kawaanka dowladda yaan ka talgali iyo han caafimaadka oon fayla hayna oyana langooriyo korna sidoo kalena waliba maamulkii ku digayna in qashin lahandhigo korna wadooyinka si lanku horseeda walkastoo caqabadka ee caafimaadka bulshada aan xukuumadee madaxda maamulka degmada Burco iyo wasaaradda xanaanada xoolaha Somalilan oo warbaahinta la hadalan iyo waliba iyo si faahfaahsan ku hadalana go-aanadii waxa saaran iyo sidii oo fadaahinti lan dhaqan geliya walina bulshadii oon ka baaqaynaan tii oo hogaansamaan awaamiirtii waxa saarana dowladda hoose degmada burco waxaa halkan lagu daahfurayaa ololihii lagu xaraynayay xoolaha lagu qalo meel ka baxsan xeredhiigta waxaa kaloo oo iyana ku jira kambeynkan aan halkan ku loonj garaynayno ama aan ku daahfurayno inaan qashinka la dhigi karin suuqyada iyo meelaha ma garanaysaa dooxyada qof waliba qashinka uu ku hayo gurigiisa inta uu baabuurku soo marayo waxa weeyaan maanta halkaa ololahaasaa la loonj garaynayaa waxaanu ku tasannay in kawaanka lagu qalo xoolaha kawaanka wuxuu noo sahlayaa inaanu isaga insbakti garayno amaanu ilaalinno nadaafadiisa oo aan xoolihii bayadqabkoodii ku ogaanno intaas waxay noo sahlaysaa in xooli meel looga hagaga lagu qalo waxaa kaloo iyagana aanu ka rabnaa in ay dadka u feer sameeyaanoo ay xoolaha la keenayo mar walba meeshuu keensanayo ay u diyaariyaan iyagana taana waa nala ballanqaadeen waxaa kaloo iyanaan diyaarinaynaa inaanu cashuur ka helladee oo meel walba kan lagu qalayo ma ogin bade meel lagu qalayo oo dee taasina waxa weeyaan waxaan magaalada ku kala wadnay weeye ugu dambayn kambeynkan la qaaday waxa weeyaan kambeyn uu ka ratibmayo culays fuuli doona dadkaa ku kibrayay magaalada dhegihii waansan baa waansan qofka marka wax loo sheego wuxuu xayawaanka kaga duwan yahay caqligiisu inuu siiyo waxaa la fara inuu qaato xeredhiig waa kawaanka cusub ee dayib shirkadda la ydhaahdo inaan fahamkeenna wada fahamna kaa weye dhammaan wax xoolo la qalayo hadday tahay geel hadday tahay adhi hadday tahay lo waxaa lagu qalayaa kawaanka ah intaa wixii ka baxsan waa sharci daro nuur naxarow maqal kawaan ahaan dee waxaannu magaalada burco u haynaa kawaan casriya oo nadaafaddiisu aad u sarrayso oo maxaanku idhaahdaayey waxyaabaha xanuunnada dee laga qaado nadaafadarrada oo dhan dee ka bid qaba oo shaqaalihiisa iyo ammaankiisa iyo maxaanku idhahday leydhkiisa biyihiisa mid waliba ay diyaar yihiin ka wasaarad ahaan anigu wixii howle naloga baahnaa isagoo wasiirkuna hogaaminayo oo amarka amar wasiir uu yahay waannu diyaarinay sayladda xarun baanu ku leenaho dhakhaatiirta way hubinayaan xoolaha intaan la geyn kawaanka oo neefkii xanuunsanaya waa laga reebayaa marka kawaanka la geeyo xoolihii dib baa loo jeegaranaya wixii la qalay waxaa la eegaya xubnaha gudahooda maxaa iska bedelay maxaa xanuun ku jiraa marka laba shay waanu qabanaa xoolaha xanuunsan iyaga waa mamnuuc in la qalo waxaa kaloo mamnuuca neefkii dhelayey isaga waa mamnuuc in la qalo tarantii waa la ilaalinaya waxaa kaloo mamnuuca in la qalo neefkii yaraa aan weli aan curan caasaamihii si tarantii laftigooda loo ilaaliyo intaasoo waxyaabahaanu diyaarinay awaamiirtan iyo waliba maamulka degmada burco iyo wasaaradda xanaanada xoolaha aan ku golleyin sidii uon ku horseeda lahayn walkastoo caafimaadka bulshada walan dhimawa